wasaaradda waxbarashada puntland ayaa waxay hay-adda care international kala wareegtay laba gaari oo toyota kuwaas oo loo iibiyey mashruuca waxbarashadaha ee iftiin wejigiisa afraad wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada puntland cabdisalaan cali faarax iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda care ayaa joogay goobta munaasabadda lagu kala wareejinaya labada gaari oo loogu talagalay mashruuca iftiin munaasabadana waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada puntland iyo mas-uuliyiinta ka socday hay-adda care iyagoona bogaadiyey mashruucaasi iyo sida uu socdo labadaasi gaarina ku wareejiyey wasaaradda waxbarashada puntland si ay usii wadaan mashruuca iftiin oo isagu sidoo kale sii socda wejigiisa afraad waa soo dhaweynayaa intaba annagu waa cusubnahay hadda laakiin warkiina hadda waa naloo sheegay waa haynaa warkiina waa laydinka abaal sheegtay maasha allah shaqadiina aada baa maaragtay raalli looga yahay waxaana jecelnahay annagu intaan joogno inaanu halkaa kasii wadno sii xoojino aniga international agencies-ka usoo shaqayn jiray waa aqaanaa maaragtay khibrad baan u leeyahay siiba care maaragtay iyo diaconia iyo waxaa marka meeshaan hadal weyn hadal dheer kama fura waa soo dhaweyneynaa waa idinla shaqaynaynaa hawshiina iyo shaqada ad wadaanna waxaanu ka nahay maqsuud mashruucu sida la sheegayba xagga wuxuu ka caawinayay wasaaradda sidii ay u samayn lahayd kormeerka iyo dabagalka ay u gaari lahayd gobollada iyo degmooyinka durugsan fays kasta waxaa loo gadeeyey tira gaadiida buu mashruuc u gadeeyey mashaariic kale oo ay hay-aduhu wadeen oo iyaga migoodu iyaguna ka caawinaya way jiraan oo ay baritaarayeen si dhammaan loo hubo in dhammaan gobollada puntland oo dhan sagaalka gobol gobol kasta uu yeesho xafiiskii wasuduwaha waxbarashada gobolka oo dhisan qalabaysan islamarkaasna la gaadiid uu ku kormeero deegaanadiisa waxaa u dambeeyey sideeddaa gaari labada aan hadda aanu bixinayno lixi way ka horeysay labadan gaari mid ka mid ah sida agreementga ku qoran dalabkii iyo codsigii wasaaraddana ka mid ahaa mid ka mid waxaa iskale gobolka gardafuul oo ah gobolka keliya ee laaya hadda aan isudwihiisa waxbarashadu usan gaadiid lahayn waa markii mashruuca la qorayay iyo sidii lagu abrufgareeyey si kastaba haatee labadan gaari ee lagu wareejiyey wasaaradda waxbarashada puntland ayaa wax weyn ka bedeli doono baahiyaha gaadiid ee ka jiray wasaaraddaasi